tan aynu u kacno dhinaca iyo weliba gobolka bakool cusbitaalka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la-aan ah kaasoo loo samaynayo in ka badan afar boqol oo qof haddaba wariyahayaga haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay mid ka mid a dhakhaatiirta fulinaysa adeeggan oo lagu magacaabo doctor saciid xuseen geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliya kana howlgala cusbitaalka community i hosbital ee magaalada muqdisho waxaan bilownay xudur free icom kowda bisha january labada kun labaatan iyo labadi usbuuca ugu horeeyey wuxuu ku bilowday social mobilization iyo free screening uu ku bilowday bukaano badan ilaa iyo dhowr boqol oo bukaana la diiwaangeliyey ilaa iyo kontameeye bukaana waala waa la boongareeyey qaliinka for the last five years santii shan ugu dambeysay waa markii ugu horeyso qaliin xudur laga fuliya qaliinkana waxaa loogu talagalay inay ka faa'idaystaan afar boqol oo qaliin lacag la-aan ah iyo dawo iyo qaliin lacag la-aan iyo dawo dawadii oo qaliinada markii bukaanka laga la siinaya xudur waxaa loogu talagalay ilaa iyo saddex kun oo qof outpatient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo sidoo kaleetana ilaa iyo kun iyo shan boqol ilaa iyo saddex kun oo caruur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first time oo markii ugu horreysay oo school screen laga qabto magaalada xudur sidee buu ku yimid adeegani fikradda in laga bixiyo adeega magaalada xudur sidee bay ku timid adeeg adeegaas waxay ku timid in dhakhaatiirta bilaa xuduudda aan lahayn m s f ay soo noo soo bandhigeen fursadda ah in xudur qaliin laga samayn karo taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan baadisha aan u fulino waana ka aqbalnay marka laba bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedii iyo lagu jiray iyo programkii projectkii sidii loo loo diyaarin lahaa markii aan dhamaynana waan soo baxnay waa soo aadnay marka m s f holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyey waa gartay marka hay-addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta soomaaliyeeda maxaad bixinaysaa annaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si volunteerly inaan inaan inaan taabagelino urur kadhor urur dhakhaatiir ahaan laakiin kafan ahaan iyo markii laga markii bak isheeg inay inay laga caawiso msf hodan sida isheeg safarkii iyo waxyaabihii consumbalska la isticmaalayay iyo dawooyinka iyo accommodationkii intaa meesha aan joogno iyo sidoo kaleete allowance yar ee ugu talagashay dhakhaatiirta iyo iyo tiimka staafka la shaqeeyo sidoo kaleete waxay ugu talagashay haddii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo caabiro macalimiinta iskuullada dhiga ee magaalada xudur oo hadhowdii caruurta yararka ah ee markii ay ay iskuulka imaadaan inta aysan bilaabin ay atleast vision chart inta la siiyo inay ay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan kii marka aragga xoogaa qaos u dhacan ay ay markaa soo rifaagaray karaan ay soo soo soo xawili karaan oo dhaqaatiir soo diri karaan ama kanka adii oo aysan oo bukaanka usan awoodinna ugu yaraan ay diiwaan geli karaan si loogu imaado oo loo siiyo taasna waxay keenaysaa marka inay naga caawiyaan in la siiyo imise waxay naga caawinaysaa in la siiyo ookiyaal lacag la-aan ah dawooyin lacag la-aan ah iyo qaliin lacag la-aan ah waayo wax yar dib ugu laabo qaliinkan iyo nooca uu yahay dadka indhaha loo fiiqayo indhaha miyuu caad ka saarmay oo caadka unbaa la fiiqayaa mise xanuuno kaloo indhaha jira bal faahfaahi adeegyadaad qabanaysaa noocay kale yihiin qaliinka waa waxaa loogu talagalay ilaa afar boqol oo bukaan oo ku saabsan waxa ugu badan ee indhaha tira waxa waa caadka cataractiga ayaa loogu talagalay in loo qaliin loogu sameeyo sidoo kaleete bukaanada qabaa glocoma ama indhaha biyaha kaga furin ama kaga jiraan in biyaha loo furo ama loo xiro marka labadaas iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada haddii isha giid ka soo galo ama ay dhibaato kasoo qaarto kalete ama haddii bukaanka uu u baahdo ada procedureska sida hilifka trigimka iyo haddii loo baahdo cornel alsaska cornel ishee perforation ama laceration haddii cornel ay dilacdo kalete oo troma ku dhacdo kalete ama jug ku dhacdo kalete ama geed ka galoo kalete sidoo kaleete haddii uun wax alla wixii marka oo ku saabsan qaliin indho oo markaa meesha laga qaban karo loo fuliyo insha saasay ugu talagasha waa gartay si guud markaad uga hadasho qaliinadan lacag la-aanta ah iyo caadka dadka loo indhaha loo fiiqayo meelo kala duwan oo soomaaliya laga sameeyaa dad aada u badan ayaana maaragtay indhaha loo fiiqa ma arin gaar ah oo ugu wacan dadka soomaalida inuu caadkan indhaha ka fuulo ama indhaha biyo ay ka galaan ayaa jirta bal wax yar u sharax sababaha keenaya iyo dadku wax ay samayn karaan haddii ay jiraan si ay caafimaadka indhahooda uga taxadiraan
caadka indhaha ku dhaca waa agent waa waa da-da ayaa keenta waa agent borsanka ugu badan boqol kiiba sagaashan waxa keena waa da-da waaye in yaraa baagi sheega waxaa laga yaabaa inay dugyar ama ama ay carruurta ay ku dhashaan ee congenital ah si maarata markay dhashaan markaata la haleelaan iyo qaar yar oo kaleeta oo sida steroidka dawada ay goojada lagu shubay indhahay ama maxsuus kaleeta ay keenaan marka caadka majoritygiisa ama inta ugu badan kooskiisa waxa waaye ama sababta waxa waaye inuu keeno baagiisha agent process ama daadiyo qof marku weynaado maadaama oo xudur ay ay ay aanan service badan aysan helaynin oo ay ku jirto goodoon ay ku jirto ay ayaan dareennay ama sf msf ay dareentay in meesha u baahan tahay khidmadaas in laga fuliyo marka bukaanada badan aan arkayna bukaano oo labada indhood caadka ka saaran yahay waaye oo laba sano waxba aan arkin ama saddex sano ama afar sano ama eber shan sano cunug yaro waxaa arkaysaa oo ku dhashay oo haddana toban jir ah oo aan weligii atleast aan daktar aan la tegin ama loo geyin oo caadka oo ku dhashay yani waa dareemi kartaa marka sarficeka xudur ay u baahan tahay in loo qabto sababta ugu weyn waxa waaya inay goodoon ku jirto oosan bukaanada aysan qaar aysan soo gaari karin xudur nafkeeda qaarna xudur ay iska bixi karin oo ay cadisa usan jirin marka taasaa noogu keentay in marata shaqada ugu badan laga qabanayo ay adeegaas inay u baahan tahay inay hamisafna garatay olka dhaqaataysan ay garteen taa su-aashay ugu dambaysa qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqe ee uu wax arko bal dareenkooda nooga waran iyo haddii ay idinla hadlaan iyo aragtida ay idinla wadaagaan aad iyo aad ay dareen gooniya nooca nagu abuurtay weliba saakay markii aan shalay konta qofood aan indhaha u fiiqnay oo saakay laba qaar ay ilaa iyo toban sano aysan waxba arkin markii indhaha laga firay oo loo fiiqay ay dareenka ay heleen iyo qosolka iyo farxadda ay heleen iyo iyadoo marka hore iyadoo oo oo gacanta laga hayay ay si freely si ayoon waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantakan ay id ka baxeen marka waa waa dareen gooniyay leedahay ducadan immediately waad arkaysaa in ay ay ay dadka ay aad dareemayso in isla markiina ay kuu duceynayaan bukaanada soomaalidana waxyaabaha ay aad ugu fiican yihiin maxaa waaye maraan markaa surface oo quality la qabatid automatically hore kaaga duceynayaan marka waa waa waa dareen oo a innaba caadi ahayn oo ilaahay aan ka rajaynayo in dadkii tiimkii ka shaqeeyey iyo dhakhaatiirtii iyo iyo nersaskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen in ilaahay ka ajar siiyo
waa hagaag dhegeystayaal kaasuna wuxuu ahaa doctor saciid xuseen geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga haaruun macruuf